waad mahadsan tahay waxa weye sahaysigani sideed iyo tobankii bishan august labada kun iyo sideed iyo tobanka laga dhawaaqay magaalada london si weyn oo lagu qabtay sahaysigan waxa uu u dhexeeya jihaamudanba xoreynta gaadiga oo nelef iyo ururka somali regional democratic alliance layirahdo serga loosoo gaabiyo magaciisa wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan sahaysiga lagu dhawaaqay oo sahaysiga cusub oo isagan magaciisa la yidhaahdo somali coalition for freedom wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray kuwaas oo lagaga tashanayay maaragtay sidii iskaashi loo sameyn lahaa ama wawada qabsi loo sameyn lahaa waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii labada dhinacba ay ku qanceen barnaamijyadooda siyaasadeed siyaasadeed iyo mabaadida ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaan qaadi kara waxaa jiray kulan hordhac ah oo bishii march sanadkan la sameeyey kaasi oo ay heshiis ku gaadheen labada urur inay qodobo mucayana ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaarayo heerka ay maarata iskaashi buuxa ka sameynayaan sideed iyo tobankii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah markaas ay u samaysanayaan isbahaysi ay kudoodayaan maganata ay ay ku midaynayaan hawlahooda mudan axmed yaasiin waxaad noo sheegtay in aad labada ururi isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahooda isla jaan qaadi karaan faahfaahin yar naga sii mabaadiida ama aragtiyada idinka dhexeeya oo aada aragteen inay isyeelan karaan horeyna idin u oogeen mabaadida runtii gundhiga u ah sahaysiga cusub ee la sameeyena gundhiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundhiga u ahaa waxay ahayd in dadka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin inay aayahooda si buuxa uga tashadaan si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqeynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaa ku saleynayaan hadafkooda ugu dambeeya ujeedadooduna ay tahay in dadkaasi ay gaarhaan aaya ka talin buuxda ay gaadhaan oo iyagu maaragtay xornimadooda macnii si ay iyagu u madax banaan yihiin ay u gaadhaan marka mabaadiida isku xiraysa waxay ahayd taasaa koor u ahayd oo maaragtay gudhiga u ahayd su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah mar haddii aad mabaadiida wadaagtaan maxaa keenay in aad hadda un aada isbahaysi samaysaan oo idinka hortaagnaa inaad horay u midoodaan
waxa weeye sidaad la socoto jihada wadani xoreynta gaadiga waxa waa jihada guud oo beri hore la sameeyey oo maaragtay sanad gudadeedii hadda afar iyo soddonaad baa hadda loo dabaaldegaeyey tan iyo muddadaasna hawlahaasay kusoo jirtay laakiin ururkan serga macni waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray marka hore maanu jirin marka saa darteed macnii taasaa keentay inay hadda uun labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaragtay wax wada qabsigooda ay bilaabaan dadka hadda hadal hayo ama indheendheeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii sagaashanaadkii arrimihii dhacay oo kale oo soomaalidu iyadoo kala filiqsan loo arrimiyo tani ma ma tillaabadii koowaad oo ay tillaabooyin kala xigaan baa tallaabadii koowaad jihadu hadda ka hor bay ku dhawaaqday in maaragtay iyadaoo laga duulayo waayo aragnimadii laga helay sagaashamaadka hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay in ay jihadu ku dadaalayso mar kastaba inay midayso xoogga iyo maaragtay maskaxda iyo maalka ummadda soomaaliyeed si ay iyaga oo wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan sidaa darteed yani jihadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shirweyne qaran oo ummadoo dhan ay isugu keenayso iyada oo magaranaysa ku dadaalaysa wixii xilaaf siyaasi ah oo jira ama ururo maaragtay danta ummadda hadda u u dhaqdhaqaaqaya in inay hal meel isugu wada keento marka waxaan aragnaa tanu inay tahay tallaabadii koowaad ee maaragtay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka soomaaliyeed ee halkaas degan ee maaragtay etoobiya ay gumaysato u dhaqdhaqaaqaya ama danaynayana waxay u furaysa gacmo furan bay ugu yeeraysaa inay ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hortaysa in soomaalidu hadda tafaraaruq iyo maaragtay kala tasarsanaan uu ku dhaco